galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington sida aad hordhaca idaacadda iyadii ku maqlayseenna madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta socdaal ku tegey magaalada boosaaso waxaana haatan qadka tooska telefoonka ugu jirta faadimo yaasiin jaamac oo ah wariyaha v o eda ee boosaaso oo aanu arrinta socdaalkaasi wax ka weydiinayna faaduma haddii aad imaqlayso ugu horreyn waxaad nooga warantaa socdaalka madaxweynaha iyo waxyaabihii meeshaas ka dhacay
jaamaca aad ayaad umahadsan tahay madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi ka socda dowladda federaalka ah oo uu heliyo madaxweynaha puntland iyo madax ka tirsan puntland ayaa habeenimadii xalay waxa ay uhoydeen degmada qardo waxaana waxaana madaxweynuhu uu halkaas kula kulmay madaxda dhaqanka oo kamid yahay boqor burhaan iyo waxgaradka deegaankaas subaxnimadii hore ee saaka ayaa madaxweynuhu waxa uu booqasho dhinaca dhulka ah kusoo maray wadada laamiga ah ee isku xirta qardho ilaa boosaaso tuulooyinka iyo degmooyinka ku yaala wadada laamiga ah ayaa waxaa sagnaa dadweyne aada u tiro badan oo huwanaa calanka soomaaliya kuwaas oo soo dhaweynta madaxweyneha halkaa u taagnaa madaxweynuhu si gaara ayuu u salaamay dadkaa tirada badan ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu iyo waftiga la socda waxay usoo gudbeen degmada carmo halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay cusbiyo ka tirsan ciidamada kuuliyadda soomaaliyeed ee ku taala degmada carmo hoolka kuuliyadda carmo kuuliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya degmada carmo ayuu dadweynaha fara badan oo halkaa kusoo dhaweeyey kula hadlay madaxweynuhu khudbad dheer oo halkaa ka jeediyay madaxweynuhu oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ku sheegay in puntland ay tahay meel nabadeed meel soo dhaweyneed ee dadkeeda ama shacabkeeduna ay yihiin dad jecel dowladooda iyo dowladda soomaaliyeed waayahay maxaa marka inay jacayl u muujiyeen
faaduma maxaad nooga sheegi kartaa hadalhaynta dadka boosaaso iyo carmaba ee imaatinka madaxweynaha markii uu soo socday iyo haatan oo uu labaduba yimid
runta waxaa muuqatay in jaamac oo madaxweynahana oo aada ugu qancay sida wanaagsan ee puntland loogu soo dhaweeyey dadkuna ay aada ugu qanacsan yihiin madaxweynihii dowladda federaalka ee soomaaliya ee tuulooyin iyo degmooyin caruur iyo waayeel iyo madaxba salaamaya si caadiya wadooyinka u maraya waxaa kaloo madaxweynaha aada u farxad gelisay oo uu ka sheegay hoolka kuuliyadda carmo in muddadii uu puntland booqashada ku joogay tusaale wuxuu usoo qaatay qardho in lagu guddoonsiiyey hadiyad qaali ah oo faras ah waxa uu sheegay degmada waaciyo in lagu guddoonsiiye geel waxa uu sheegay degmada carmo oo ka jeedinayo khudbadda in dhul laga siiyey oo dadka deegaanka kamid noqday marka aada bay ii farxad gelisay buu leeyahay waa la maalgeliyey kabtankiisa ayay kamid ahayd jaamaco madaxweynuhu waxa uu kaloo dhagax dhigay muddadii uu joogay puntland mashaariic ay kamid yihiin dhismayaal iyo wadooyin wadadii ugu balaarayd ee dadku ay baahida baahida u qabeen jaamaco maanta ayuu dhagax dhigay shan boqol iyo lixdan kilomitr ee wada dhulka gaarwaaga loogu magac daray ee aan laamiga ka baxsan ilaa iyo kala bayr oo lixdan kilomitr u jira boosaaso ilaa caluula wadadaasi waa raf waa dhulgaarwo ayaa la dhahaa marka madaxweyne ayaa soo dhagax dhigay waxyaabaha aadka loo hadalhayay kamid tahay jaamaco marka laga tago dhagax dhig iyo furis goobo cusub ma la sheegay ama la qeexay cidda bixinaysa lacagta dhulkaasi la dhagax dhigay ama dhulka xariga laga jaray
sanadihii u dambeeyay jaamaco inaad la socotay in kala maaqaane puntland waxaa ka socday wax laba isutashi waxaa jira wado la dhaho ceel daahir ilaa ceerigaabo oo shacabku ay isku tushadeen oo ay jeebkooda ka dhiseen waxaa jira wadooyin laami ah oo dadku ay dhiseen tanna dadka ayaa bilaabay madaxweynuhuna waa sheegay dowladda federaalka inay ka qayb qaadanayso uuna ku faraxsan yahay horumarka iyo dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ka socda puntland wuxuu soo gaaray magaalada boosaaso ee madaxweynaha iyo waftigii la socday dadweyne aada u fara badan ayuu kula hadlay goob aan ka sugayn xarunta madaxtooyada oo ah meel banaan oo dad soo dhaweynayay aad ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha iyo waftigii la socdana waxay u gudbeen xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso ugu dambayntii jaamacow waxaa isu mudan madaxweynuhu khudbadii uu ka jeediyey degmada carmo waxa uu sheegay sanadka laba kun iyo sideed iyo toban inay u ateeyeen ama ay u aqoonsadeen sanad wanaagsan sanad ay dawladdu ka shaqayn doonto dibdhiska dalka iyo dib u heshiisiinta dadka
ugu dambayntii magaalada boosaaso waxaa jiray in sanadihii u dambeeyey toogashooyin dad shaksiyaada loogu geystay mudaharaadyo ciidamo ay sameeyeen gadood dad hubaysan amniga magaalada sidee loogu diyaar garoobay imitaanka madaxweynaha iyo inta uu joogayo
waa arrin muhiima arrintaa in laga hadlo waxaa isu mudan in ilaa iyo qardho ilaa boosaaso meel walba hal askari baa taagnaa intii aan waddada soo maraynay waxaan arkaynay ciidan meel banaan maana arkayn buur walba iyo waddo walba waxaa taagnaa ciidan magaalada gudaheeda waxa meel walba ciidan baa la dhigay si aada ayaa ammaanka loo adkeeyey waxaa lagu guulaystay madaxweynaha iyo waftigii la socdaba inay si nabada ku gaaraan xarunta madaxtooyada boosaaso wax qaraxa ama wax dagaala kama aysan dhicin muddadii uu ku sugnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya gudaha puntland haasatan maanta wax dhibo oo dhaca ma jirto magaalada boosaaso oo todobaadyadii ugu dambeysay dilal ka dhaceen lala beegsanayo saraakiisha ciidamada booliiska qaar kamid a ayaa iyo dadku aada uga cabsi qabeen laakiin wax dhiba kama dhicin ciidamada ammaankuna waxay ku guulaysteen inay sugaan amniga
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay faaduma dhegeystayaal taasina waxay ahayd faaduma yaasiin jaamac wariyaha iyaga magaalada boosaaso oo si toosa qadka inoogu warramaysay imaatinka madaxweynaha